alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wazidna cilma baabu cadaabi alqabr qabriga cadaabkiisa inuu yahay wax jira ayaa halkan axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay ka sheegaysa iyo in lagu talagalo laga diyaar garoobo ilaahay laga magan galo camallada lagu mutaysanayana laga fogaado can ilbaraa qaala wuxuu yidhi markuu sharxayay aayaddan yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli ahaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira ilaahay baa wuxuu yidhi yuhabbit allah ilaahay waxa uu ku adkaynayaa oo uu ku sugayaa aladiina aamanuu dadka rumeeye isaga bilqowli haabit qowlkii sugnaayoo towxiidka ah fi lxayaati dunyaa noloshan adduunyada wa fi laakhira iyo aakhiraba qaala wuxuu uhi nasalat fii cadaabi alqabr cadaabulqabrigay ku soo degtay qofkaanuu ilaahay ku sugin qowlkaa haabitka ah waa cadaaban yahay can ilbaraa bni caazib can اnabiyi salى اllahu calayhi wasalama qaal rasuulku waxa uu yidhi aayaddaa intuu akhriyay baa wuxuu yihi nasalat fii cadaabi alqabr cadaabalqabrigay ku soo degtay yuqaalu waxaa la odhanayaa qofkii qabriga la geliyey man rabbuka kii ku abuuree rabbigaa waa kuma fayaquulu rabbiy allah waxa uu leeyahy rabbigaygu waa allah wa diinii diinu muxamed sala allahu calayhi wasalam diintayduna waa diintii nebi moxamede islaamka fadalika qowluhu tacaala jawaabtaasina waa tay aayaddu sheegaysa markuu ilaahay yidhi yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli ahaabiti fi lxayaati addunyaa wa fi alaakhira macnaha aayaddaasi ka warramaysaabaa taas markaa su-aalaha qofka la weydiinayaana waa kuwo caqiidada iyo diinta ku saabsan kuwaasaana dadka dhiidhiga ka saaraya waxa kale ee dadku ay ku warwareegaan adduunyada wuu iska hadhaya qolamaa tihin iyo jinsiyadaadu maxay ahayd iyo kooxdeed ahayd way hadhaysa can anasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama samica sawtan min qabr cod buu ka maqlay xabaal xabaalaha ayuu qaylo ka maqlay fa qaala wuxuu uhi mataa maata haada mataa maata haada qofka halkan ku aasani goormuu dhintay qaaluu waxay dhaheen maata fi ljaahiliya islaamka ka hor ayuu qabrigani ahaa oo la aasay qofkan fa sura bidaalik arrintii waa lagaga farxiyey rasuulka wuu ku farxay wa qaala macnaha inaanu qofkani qof muslimahoo la aasay ahayn laakiin uu ka horreeyey islaam wakhtigii nebiga ilaahay soo diray taasuu ku farxay wa qaala waxau hi lowlaa anlaa ta lowlaa anlaa tadaafanuu haddii aydaan isaasayn oo aaskaba iska dayn lahaydeen macnaha haddii aan haddii aydaan ka tagteen aaska la dacawtu allaha rabbi waxaan baryi lahaa an yusmicakum inuu idin maqashiiyo cadaaba alqabr qabriga cadaabkiisa hadaanan ka baqaynina aasidda qofkaba iska daysaa oo maydkiisa tuurtaa taa haddii aan laga warwarsanayn waxaan rabbi baryi lahaa inuu idin maqashiiyo qaylada dig iyo demta balaayada ka dhacaysa xabaalaha taasaan ayaan ilaahay baryi lahaa inuu idin maqashiiyo laakiin haddii laydin maqashiiyo waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood idhaahdaan war meeshani way uga daraysaaye bannaanka ha iska yaallo oo intoo bannaanka aan laga helinbe mar haddii xabaashan laga helayo qofka aan ka dayno inaad sidaa tidhaahdaan baan ka baqayaa oo karaamadii insaanka meel lagaga dhaco marka waa mufsic waa rahiib meel aada u cabsi badan weeyo qabrigu la yaab badan sidaa daraaddeed baa cuhmaan ibnu cafaan aakhiruu ka sheekayn jiro meelo badan buu ka warrami jiro laakiin xabaal markuu yimaado waa ilmayn jiray waxaana odhan jiray waa guryihii aakhiro oo muftaraqu dariiq weeye waddada halka lagu kala baydho weeye can abi ayuuba qaala kharaja rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bacdama harabat ashams markay qoraxdu demtiri ay dhacday buu nebigu baxay wakhti wakhtiyada ka mid a fa samica sawta cod buu maqlay faqaala wuxu uhi yahuudu waa yuhuudoo tucadabu fii qubuuriha xabaalaheedii baa lagu cadaabaya waxaa xabaasha ka qaylaya halkaa aynu maqlaynaa waa yuhuuddii oo qubuurta lagu cadaabaya buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam baadiyaha marka la joogo xoolaha haddii xabaalaha la ag mariyo way didaan mararka qaarkood bay gug yidhaahdaan waxaad arkaysaana ma jiro xabaalunbaad ag maraysa waxaan gariirka meesha ka dhacayay ka didaya altacawudu min cadaabi alqabr kor haddii wax jiro uu yahay cadaabulqabrigaasi oo sidaa nusuustii ay u sugayso in ilaahay laga magan galaaba mashruuc ah oo rasuulku inoo jideeyey sala allahu calayhi wasalam salaada dhexdeeda iyo salaada iyadoo laga baxsan yahayba can abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam annahu kaana yaquul wuxuu ahaa rasuulku mid yidhaahda allaahuma innii acuudu bika min cadaabi alqabr wa acuudu bika min cadaabi annaar wa acuudu bika min fitnati almaxya waalmamaat wa acuudu bika min fitnati almasiixi addajaal afartaasuu ilaahay ka magan gelaya ilaah waxaan kaa magan galay cadaabka qabriga iyo cadaabka naarta iyo fitnati almaxya waalmamaat nolosha iyo geeridaba fitnadeeda nolosha fitnadeedu waa diin la-aan inuu qofkii u baxo fitnada qabriguna fitnada dhimashadu ama geeriduna waa inuu qofkii towbad la-aanna ku dhinto cadaab aakhirana la kulmo waxaan kaa magan galay oo kale arrinta afraad kaa isaga masiixu dajaal laydhaa xaqdaboolka ah ee gaalka ah kaa aakhiru zamaanka imanaya ilaahw kaana waan kaa magan galay waa istacooyinkii lagu akhriyayey ataxiyaadkii aynu ku soo marnay ataxiyaadku markuu dhammaado dabadii can abi hurayrata qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama bacda dalik ataxiyaadka kadib yastaciidu billaahi min cadaabi alqabr cadaab alqabrigu ilaahay ka magan gelayay kolkuu ataxiyaadkii towxiidka dhammeeyo can asmaa binti abi bakr qaalat waxay tidhi qaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wakhti wakhtiyada ka miduu nebigu khudbad isla taagay fadakara alfitna balaayooyin buu sheegay allatii yuftanu biha taasoo la balayn doono almar-u fii qabri qabriga oo qofka lagu balaayeyn doono oo lagu dhibi doono ayuu sheegay falamaa dakara daalik markuu arrintaa sheegay daja almuslimuuna muslimiintii unbaa qayliyey dajatan qaylo xaalad dhex gashay beynii aniga iyo wa beyna an afhama inaan garto kalaama rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam hadalkii rasuulka muslimiintii baa qaarkood qayliya qaylana kala dhex gashay aniga iyo fahamkii hadalka rasuulka markaad hadal dhegaysanayso laga yaabo inuu dee kaa yaro durugsan yahay kadibna buuq soo dhex galo buuqaasi wixii qofkaasi lahaabaad garan weydaa dajadu waa buuq xaalat baynii wa bayna an afhama kalaama rasuuliillaah hadalka rasuulka inaan fahmo ayuu buuqna soo dhex galay marka buuqani sida mutabaadirka ah ee qofku fahmi laga yaabo inay fahamkiisa kusoo degdegto ma aha fitnadan qabriga oo cabsi ay ka cabsanayaan asxaabtu ay la qayliyeen maaha laakiin waxa weeye sida riwaayooyin kale oo shuraaxdu ay dhigayaan ay fasirayaan dumarka iyadu liiska xagga dee dumarkay joogtaa masaajidkana dee qaybta dambe ee dumarka ayaa ku dhaweytii raggoo xaggan damba codkii rasuulkana dee daciif buu kusoo gaadhayaa oo dee raggii oo dhan baa ka xiga saa daraaddeed baa dumar buuqeen bay tidhi dumar ansaarta ka mid a ayaa isku buuqay dhinacna waan ka dhagaysanaya hadalkii nebiga kolkaasaan isku dayay an usakitahum inaan aamusiyaan idha bal u kaadiya aan wacdiga dhagaysanee dumarow aamusa intii aan ku mashquulsanaa halkii ayaa hadalkii dhaafay falamaa sakanat dajatuhum buuqoodii markii uu degay qultu lirajulin qariibin minii nin igu dhowaa baan ku idhi ninkaa magaciisana may cayimin shuraaxdu miduu yahay ma maxramkeediiba ma qof kale oo musalliinta ka mid ahoo meesha ku tukanayaba ilaa raggii dumarkii way isku dhowyiine nin xaggaa dumarka u xigay baan ku idhi ay baaraka allaahu laka allaha ku barakeeye maadaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu muxuu yidhi fii aakhiri qowlihi hadalkiisan u dambeeyey hadalkiisan u dambeeyey allaha ku barakeeye muxuu yidhi qaala wuxuu markaa igu yidhi ninkii qad uuxiya ilaya rasuulkaa yidhi buu yihi qad uuxiya ilaya waxaa la ii waaxyooday annakum tuftanuuna fi lqubuur xabaalaha in laydinku balaayeyn doono laydinku dhibi doono qariiban fitno ku dhow min fitnati dajaal dajaal cawar fitnadiisa mid ku dhow qariiban min fitnati dajaal dajaalku dee waxa uu leeyahay balaayooyin iyo aafaat oo isaga laftiisa hadduu qofku gaaloobu karkaarka weydaartu isaga raaco dee cadaab baa uu ku dhacaa markaa dhibaatooyinka iyo cadaabka iyo fitnada ka soo gaadhaysa qofka marka uu leexduu dajaal cawar raaco cadaabkaasoo kale mid ku dhowbaa qubuurtana la ydinku fitnayn doonaa ama su-aalahaasoo kalea dhacaya imtixaanka qofka soo maraya markuu dajaal cawar la kulmo kaasoo kale marka intaasi ninkaasi kasii faa'idaysatay asxaabigaah idan waxaa halkaa laga qaadanayaa cadaabalqabrigu inuu yahay wax jira ilaahayna laga magan galo subxaana wa tacaala rasuulkana oo axaadiidtiisa ku sheegay aayaadkuna ay ishaarayaan sida aayaddaa hore aynu soo arkaynay iyo aayaddaa marar fara badan culimmadu ay u soo qaataan wa yowma taquumu saaca adkhilu annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wa yowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab waa laba cadaabo ilaahay uu sheegayo naar baa gelinka hore iyo gelinka dambeba loo bandhigayaa buu ilahay yidhi gaalada maalinka qiyaamuhu istaagana naar kale marka dee naartan soo horeysaa waa tii qabriga ile tii qiyaamaha la sheegay waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanayaa dee maadaama asmaa ay iyada laftigeedu sheegtay inay ninkaa la hadlaysay waxaajisa ama sataaradii uma dhexaynin safkii ragga iyo safkii dumarka wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyadoo taa macnaheedu aanay ahayn aan ka tuurno iminka oo aan isku xigsiino mar haddii la kala faa'iidaysanayo la wada socdo dhib ma leh haddii wax loo dhexaysiiyana qofku inuu ka bogdo ka bogto naska oo uu hubsado iyana waa muhiim rag iyo dumarku inay cilmiga kala qaadan karaanna mar haddii fitno laga aami yahay waa wax macruufoo dee halkana ku cad can cabdillaahi bni cabbaas ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa nebigu yucallimuhum hada ducaa ducadan buu nebi maxamed asxaabtiisa baraya si iyaguna ummadda usii baraan kamaa yucallimuhum asuurata min alqur'aan suuradda qur'aankaa siduu u baro suuradda qur-aanku dadaal badan bay u baahantahy marka la baranayo marka la barayo ducadana saasoo kale ugula dadaali jiray duca sahlan maaha weeye quuluu waxaad tidhahdaan buu nebigu odhan jiray allaahuma innaa nacuudu bika min cadaabi jahannam وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات دعاء soo marar badan macnaheeda aynu soo marnay qaybta horena allahuma inaa nacuudu bika bay ka tahay qaybta dambena waacuudu bika baa soo noqnoqonaysa marka ifraadka iyo jamaca in la isku dari karaad qaadanaysa ayaad ayaad ka fahmaysa oo nacuudu bikana waa la odhan karaa acuudu bikana waa la odhan karaa labadiioo isdhex socda inkastoo marka dee jamac ay dadku yihiin dee nuuntu ay fiicanta can caaishata qaalat dakhala calaya rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waa cindi imra'atu min alyahuud nebigu wii soo galay gabadh yahuuda baa ay ag joogtay dabcan way dawarsanaysaa maa yuhuuddii madiine deganayd weeye wa hiya taquulu waxay leedahay innakum tuftanuuna fi lqubuur xabaalaha laydinku cadaabaya ama laydinku fitnaynaya muslimiinta haddaad tihin markaa yuhuuddii way ka reebtay fartaaca rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waa argagaxay hadalkaa ay tihi beennimadiisa wa qaala wuxuu uhi innamaa tuftanu yahuud yuhuud baa la belayn doonaa yuhuud ayaana ayaa la fitnaynaya muslimiinta lama fitnaynayo wa qaala caaishatu waxay tidhi falabitna layaaliya habeenaanu sii joognay markay nebigiiyo gabadhi intaa iswadaarsadeen uma qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam habeenadaa kadib haddana nebigu wuxuu yidhi innahu uxiya ilay aniga waxaa la ii waxyooday annakum tuftanuuna fi lqubuur in xabaalaha laydinku balaayeyn doono qaalat waxay tidhi caaisha fa samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waxaan maqlay nebiga bacdu intaa kadib yastaciidu min cadaabi alqabr cadaab alqabriga ayuu ilaahay ka magan gelayay markuu nebigu lahaa innakum tuftanuuna fi lqubuur gabadhaa yuhuuddaa uu ku yidhi laba jawaabood bay leedahay macnaha caaisha waxay isdaba dhigtay isagoo berigii hore yidhi idinkaa laydinku fitnayn yuhuuday iyo isagoo markii dambe sheegay cadaabalqabrigu dee inaanu yuhuud ku gooni ahayn keliya marka sida loo laysu waafajinayo ayaa waxay noqonaysaa cadaabulqabriga dee yuhuuddu ka muslimka la mid noqon maayo ee gaalka cadaabalqabrigiisu waa nooc gaara sidaa faraacinada badda ilaahay uga warramay ama waanu ogaanin nebigu calayhi salaatu wasalaam intii hore markii dambea loo sheegay waana kan le waa lai waxyooday wakhtigaa hore cadaabalqabriga muu ogeyn dadka muslimiinta in qabriga cadaab lagu marinayo waa kan kolka dambe sheegay in loo waxyooday marka waa la ogeysiyey taana waa la yidhi can caaishata ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana yastaciidu min cadaabi alqabr ilaahay buu ka magan gelayay sida la ogsoonyahe dee ambiyadiisa ilaahay waa jannaynaya haddana ilaahay buu in badan ka magan gelaya cadaabalqabriga rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa tacliiman liummati ummadiisu wax baraya rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa min fitnati addajaal wa qaala nebigu waxau uhi innakum tuftanuuna fii qubuurikum can caaishata qaalat dakhalat yahuudiyatun calayha can caaisha dakhalat yahuudiyatun calayha caaisha waxaa usoo gashay gabadh yahuuda fastawhabathaa shay-an way hibay weydiisatay inay wax siiso siintiiyo ta-du waa dalabiyataan doonitaanka wixii abaa la geliyaa marka wahabtu iyo istawhabtu wahabtu anaa bixiyey iyo istawhabtu ii hibee baan ku idhi fastawhabathaa shay-an shay bay tidhi isii fawahabat lahaa caaisha caaisha waxbay siisay waxaa laga fahmayaa gaalkii waxunbaa la siinayaa markuu dee faqiir iyo miskiin iyo daciif yahay oo gaalow dhimo la odhan maayo laakiin gaajadii iyo waa laga badbaadin doonaa waxbaa la siin doonaa kol haddaanu xabad soo ridayn wayudcimuuna acaama calaa xubihi miskiina wayatiiman waasiira muslimiinta ilaahay wuxuu ku ammaanay muminiinta inay dacaamka siinayaan miskiinka agoonka iyo gaalka la haystahaaba fa qaalat markaa waxay tidhi gabadhii ajaaraki illaahu min cadaabi alqabr allaha kaa badbaadiyey caashaay cadaabalqabriga ilan kitaab bay hayaano way isnasaqayaane kutubtoodii towraadiyabay ka heleenay hayaan qaalad caaishatu waxay tidhi fa waqaca waa dhacay fii nafsii naftaydii waxa ku dhacay min daalik arrinkaa xaggiisa waxa ay sheegtay xaggiisa shay-un dareen oo waqacada faacilkeedii ama min daalikana waa laga dhigi karaa inuu xadfayna waa laga dhigi karaa fa waqaca fii nafsii min daalika ay daalik arrinkaasi qalbigaygu dareen ku sameeyey qabriga allaha kaa nabadgeliya dee macnaha may moodayn qubuurta in lagu cadaabayo xataa jaa rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama fadakartu dalika lahu faqaala markaa nebiga u sheegay buu igu yihi innahum layucadabuuna fii qubuurihim yuhuudda waxaa lagu cadaabayaa qubuurtooda cadaaban tasmacuhu اlbahaa'im oo xooluhu ay maqlayaan markaa gaal iyo muslimba haddii lagu cadaabo cadaabka gaalku wuu kasii duwan yahi xoolaha ka didaya oo maqlaya bani aadam iska daayo macnaha haddii la maqashiin lahaa bani aadamku way maqlayaan lakin waa laga qariyey xoolu way maqlayaa ayuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam can caaishata qaalat dakhalat calaya cajuuzataani min cujuzi yahuudi lmadiina waxaa ii soo galay bay tii laba cajuusadood cajuusadihii madiine ka mida waa laba habrood sida fasiixa ahi waxa weeyaan cajuuzun in la idhaa cajuuzun waana la odhan karaa cajuuzatun luqada waxa ku badan iyada oo bilaato ah waayo inta badan odayaasha looma isticmaalo ee shaykh iyo shayba iyobaa la idhaa waxaa loo isticmaala cajuuska waa erey loo isticmaalo dhadiga waayeelka ah marka halkan ta'dii baa ku jirta jamaceediina waa cujuuz cajuuzatun cujuzun yuhuuddii cajuusadii madiina ee yuhuuddii joogay mid ka mida laba ka mid ahay soo galay fa qaalataa labadoodii waxay idhaahdeen inna ahla alqubuuri yucadabuuna fii qubuurihim dadka xabaalaha xabaalahoodaa lagu cadaabaya marka haddii aad kolka hore soo aragtay inay soo sheegaysay xabad cajuusada oo su-aashan arrinkan wuxu sheegtay halkana labay sheegtay waxaanay tidhi labadiibaa waxay yidhaahdeen marka sidee loo jamcinayaa riwaayaadka sheegaya mid quroo wax su-aashayna ahayd iyo riwaayadanoo sheegaysa labada islaamoodba inay hadleen labada habrood waxaa lagu jamcinayaa bay yidhahdeen culimmadu midunba hadashay laakiin ta kalena way u nacamlaynaysa oo waxaan la yidhaahda jiibinta haddaad qof u jiibinayso liiskiisa unbaad ku qoranta nebi muuse iyo haaruun ayaa ilaahay uu ka warramay xaaladooda wuxuu uhi fastaqiima walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun toosnaadoo amarkaasaa la siiyo markii dambe waxa uu qur-aanku tilmaamay dee nebi muuse hadlaya oo ducaynaya haddana waxaa la qad ujiiba dacwatukuma ducadiinii waa la aqbalay ka ducaynaya muusuu ahaa laakiin dee haaruun aamiin buu lahaa marka qofka kula akhriyaya ama kuu jiibinaya ama aamiin kule ama akhrisihii la wadaa liisku kula qoran yihi ishkaalkaa hor iman lahaa baynu saaraynaa shuraaxdu ka hadleen marka faqaalataa midunbaa hadashee ta kalena waa runteed bay lahay ama madaxay u gundhinaysa ina ahla alqubuuri yucadabuuna fii qubuurihim fakadabtuhuma labadoodii baan beeniyey walam ancam an usadiqahumaa walam ancam umaan nacamlaynin an usadiqahumaa inaan u rumeeyo ancamahu bimacnaa sadaqahu baa layaa wuu u rumeeyey ancamadii waan u barwaaqeeyey maaha waa u nacamlayntii walam ancam umaan nacamlaynin an usadiqahumaa inaan u jiibiyaan u rumeeyo inaan u jiibiyo maan yeelin oo umaan nacamlayn oo waa runtiin maan odhan fakharaja taa way baxeen wadakhala calaya rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuu soo galay faqultu yaa rasuula allahi ina cajuzatayni min cujuzi yahuudi lmadiinati qaalatha laba habroodoo habrihii yuhuudda abaa yidhi baan ku idhi ina ahla alqubuuri yucadabuuna fii qubuurihim intaasa ii sheegeene bal ka waran waxaad ka fahmaysaa wax walo qofku uu garan waayaba ciddii uga aqoon badan inuu ula noqdo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun sutidii ay u qabatay iyo beenintii ay kolkii hore beenisay kumay joogin arrinkii hubsiino ayaa ay raadisay oo hubsinaduna waa muhiim qof hadduu wax sheego gaalba ha ahaado waa in la iska hubsadaa shaydaan baa wax sheego asxaabigu iska hubsaday shaydaan ayaa yidhi shaydaanku abi hureyre qabtay haddii aad aad kursida akhrida gurigaaga shaydaan soo geli maayo waar waxa nagada hadalkiisa mu odhan nebigu weydiiye oo nebigu wuxuu yihi sadaqaka wahuwa kaduub run buu kuu sheegay laakiin waa beenaa leh macnaheedu waxa wey masalada run buu ku sheegay laakiin shaydaan waa beenaa leh marka xadiisnima loo qaatay mar hadduu nebigu rumeeyey calayhi salaatu wasalaam marka taasina degdega soomaalidu ay caanka ku tahay inay iska yareeyaan weeyo qofku wixii la sheegaba horta uu iska hubsado intaanu sutida u qaban qaala markaa nebigu wuxuu ihi sadaqataa labada habroodee yuhuuddii run bay sheegeen buuri ilaa kutubtoodii bay ka heleen innahum yucadabuuna cadaaban tasmacuhu albahaa'imu kulluha innahum buu weli leeyay iyagu laakiin muslimiinta lafdigooda waynu arki doonaa inay liiska ku jiraan oo qaar dee dadkii muslimiintaa ka mida qubuurta lagu cadaabayo famaa ra'aytuhu maan arag nebiga sallaa salaatan isagoo salaad tukada ilaa tacawada min cadaabi alqabr cadaab alqabrigu ilaahay ka magan gelay mar kastuu salaad tukado oo dee waa waa adciyadii ducooyinka ataxiyaadka lagu akhriyay wadcu ljariidati cala alqabr laan la geliyo qabriga ama geed laga taago qabriga ayaynu sheegi waxa u daliilka ah oo la yidhi cadaab alqabrigu wax ka fududayn wadcu ljariida jariidadu waa laanta laanta qoyan oo la dhigo cala alqabri xabaasha dhigid keliya aan ahayne lagu beero wey waynu arki doonaa markaas dee labadan xadiida soo socda siday uga warramayaan culimmaduna waa ka doodeen qayb ka midii waxay idhaahdaan sidaa xadiidku sheegay baa la yeelayaayo geedka qoyan waa laga dulbeeri karaa qabriga faa'iidaduu leeyayna rasuulkaa sheegaya sala allahu calayhi wasalam geedku mar hadduu qoyan yahay waa noole sidaa macruufka ah liiska noolayaashu ku jiraa ilaahay buu tasbiixsanayaa istikfaar buu qofkan u dalbi karaa oo ilaahay ku ilhaaminayaa sidaa daraaddeed meeshii dee tasbiixdaasi ay ka dhacdana naxariis baa ku soo degaysa idan arrin ku gaara maaha nebige sidaa uu isagu ugu beeray ayaa loogu beeri karaa xabaalaha dhirta sidoo kale xabaasha geedku uu ku dul yaallana in laga jaro maaha waxaa laga jari karaa xabaasha geedka hadduu geedku qallalo ayay yidhaahdeen culimmadaas madhabu shaaficiya iyo xanaabiladiyaba u badan imaamu naawi oo shaaficiyada iyo ibnu muflixiya sida uu tilmaamayo xanaabiladaas marka waxay leeyihiin geedkaa isagaa haddii isagoo qoyan dee laga jaro xabaashii waxay u agaanaysaa cid waxu taraysay in laga qaado nooc dulmiyay noqonaysa marka in la hagaajiye mooyaane ha loo daaciyo halkaasay qola maraysa qolana waxay leeyihiin arrintanuu nebigu tilmaamaya waa mid isaga u gaara oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam beeritaankiisanuu beeray isagay u gooni tahay laakiin waxaa la yidhi qoladaana maxaa maxaa caddaynaya inuu u gooni yahay arrintani nebiga calayhi salaatu wasalaam ma daliilu calaa daalik arrinta caddaynaysa inay isaga u gooni tahay waa maxay marka waxaa aada moodaa inuu daliilku u janjeero qolada odhanaysa waa laga beeri karaa halkii dhismo lagu samayn lahaa waatay aynu soo marnay inaan lagu samaynayn wax kale lagu qoraynin laakiin haddaad calaamadsanaysana dee dhagaxii weynaa u nebigu duldhiga ee gaarka ahaa iyo geedkaas iyo waxyaabahaasa lagu calaamadsan karaa waxna u taraya can ibni cabaasin qaala wuxu uhi mara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam bixaa'itin beer buu soo maray min xiitaani makkata aw ilmadiina labadaa meelood buu kala garan waayey raawigu madiine beeraheedii ama maka samica sawta insaan samica wuxuu maqlay samica wuxuu maqlay ama fa samicaba dee adugu kolley si ay isugu xidhiidsan yihiin mara wuxuu soo maray bixaa'itin min xiitaani maka buu soo maray samica wuu maqlay sawta insaanayni laba aadame qayladood laba bani aadam oo qaylin yucadabaani fii qubuurihima labadooda xabaalood baa lagu cadaabaya labadan qof xabaaloodaa lagu cadaabaya qayladoodiibuu maqlay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yihi yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir waa la cadaabayaa laakiin wax weyn laguma cadaabayo labada xabaalood dadka ku jira waa la cadaabayaae wax weyn laguma cadaabayo uma qaala haddana nebigu wuxuu uhi balaa haah wuu weyn yahay tii horuu ka guurayo wuxuu uhi wuu weyn yahay marka labada jawaaboodba xalka loo heli karaa waxa weeye waxa lagu cadaabayaa ka tegiddiisa iyo iska dayntiisu dadkan way u fududay oo kumay weynayn balaa wuu weyn yahayoo cadaabka ka yimi baa la arkayaa waxani dadka wuu la fudud yahay oo xaggaa wuu ku inay ka tagaanna way u fududdahay inay sameeyaanna way u fududdahay dadkuu la fudud yahay laakiin cadaabka ka dhashaa weyn balaadu markaa waxa weye wuu wenyahy kol haddii laguba cadaabay waa kabiiratun min alkabaa'ir labadan arrimood kabaa'irta marka liiska kabaa'irta la tirinayo ayay ku jiraan xanta iyo kaadidoon la iska basrinin labadiiba kabaa'irtay ku jiraan balaa oo soo dhex gashay macnahaasay bixinaysa fa kaana aad kaana axaduhumaa midkood wuxuu ahaa laa yastabri'u min bawli kaadidiisaanu iska dhammayn jirin istibraagu waa iska dhammaynta rag iyo dumar mid kastaba ha ahaadee qofku waa inuu istijoodaa biyo qoyan ama wax qallalanuu ku istijoodaa marka uu ku qanco kaadidu inay ka dhammaato inay ka dhammaatay kaadidii oo qoyaankii xubintii taranka ka go-ay oo aanu biyo raacinin taasibaa sida laga yaabo reer bagaalka qaarkood inay u fudaydsadaan qofkii markuu hubsado in ay kaadidii ka dhammaatay ila ilaahay caqli buu siiye ayuunbuu istijoon karayaa laa yastabri laa yastanzi waynu arki doonaa saddex siyood bay markaa kusoo aroortay wa kaana alaakharu yamshii binamiima ka kalena wuxuu la socon jiray dadka dhexdooda isku dir isku dirkana waxaa la yidhaha naqlu lkalaami bayna annaasi calaa wajhi alifsaad waa hadalkood dadka loo kala qaado adiga oo dhexdooda ku kharaabinaya naqlu lkalaami bayna annaasi calaa wajhi alislaax lama yidhaahdo haddaad hadalka dadka u kala qaado adiga oo isku geynayo oo wanaajinaya taa namiimiye lama idhaahdo walow beenba aada sheegtid ta horena waxa weeye mar haddaad dadka hadalka u kala qaado runba aada sheegtide adigoo dhexdooda fasahaadinaya namiimiyaa tahay marka waa run wanaagsan iyo been xun run waxaan leeay been wanaagsan iyo run xun runtaa xumina waa taa qof dadkii laysku diro magaceedii namiimiya la ydhaha beentii dadka laysugu geyna islaax baa la ydhahdaa waa ka rasuulku tilmaamay ila alumuuru bimaqaasidiha arrimaha qasadka laga leeyaa la eegaya ka aynu nidhaahno naarafuufka wey xabadkan kalena naarafuuf buu ahaa uma dacaa bijariida laan buu yidhi ii keena fa kasarahaa kisratayni labuu u kala jebiyey oo looga jeedo wuu u kala jeexay jebinta waxaa loo isticmaalaa shayga qallalan laakiin tani dee waxa weeye way qoyan tahay oo uu kala jeexay wey sida riwaayada dambe fasiri doonto fawadaca wuxuu dhigay calaa kulli qabrin minhumaa labada qabri mid kastoo ka mida kisratan qayb buu ka taagay kanna qayb kanna qayb faqiila lahu nebiga waxaa lagu yidhi yaa rasuula allah lima facalta haada asxaabtu wax walba cilmiga iyo xikmadday ka guranayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaad u samaysay bay idhaahdeen ee macnay kordhinaysaa laanta yanaad xabaasha ka dul taagtay qaale wuxuu ihi lacalahu wuxuu mudan yahay yukhafafu canhumaa in lagaga fududeeyo labadooda maa lam yaybasaa intaanay qalalin aw ilaa an yaybasaa intay qalalayaan laga gaadhayo markay qalalaan buu ka joogsan doonaa inta ka horaysana dee ay qoyan yihiinna way anfici doonaan biidn illaah marka qoyaankii iyo qalalkiibaa sidaa ku kala duwan waxaa kaloo tilmaamay in lagaga fududaynayo cadaabka ma intay qoyan yihiinoo de ay tasbiixsanayaan halkaa kolley dee geedkii ilaan waxa uu yahay mid aan cidlo iska taagnayn o ilahay u tasbiixsanayo can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi mara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama biqabrayn faqaala inahumaa layucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiirin ama axaduhumaa fakaana laa yastabri'u min bowlih وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة ربة لان قوين بوسوق علي فشقها مركي هرنا وحي هيد فكسرها كسرتين شقها نصفين لبو كلا جاح ثم غرز كل كي هرنا وضع بيهيد ويسفسر يعني حديث سوع العلنية ثم غرز وكتاغي في كل قبر واحده qabri walba mid buu ka taagay faqaaluu yaa rasuula allahi lima sanacta haada faqaala lacallahumaa labadoodu waxay u dhowyiin an yukhafafa canhumaa maa lam yaybasa marka taasaa wanaagsan ama irgin ha ahaato ama mirimiri ha ahaato ama geed ha ahaado in dar laga dul sameeyo shimbiruhu ka cabbaan tanaa ka asalsanoo dee ka fiican iyadoo qoyaankii iyo biyii lagu rushaynayna ay sheegayaanu naxariis oo haddii biyo lagu rusheeyo laa ba'sa bay leeyihin culimmadu laakiin waxaa mamnuuca dabka ila waa tafaaul xune biyihii iyo dhirtii laga beerayna waa rajo fiican iyo tafaaul wanaagsan in ay soo qaadaan gergara xamari dabeetana foox ay ku ridaan xabaasha khaana daloosho loo sameeyo halkaa arbaco walba la geliyo naarunbaad iyo tafaauleysa tafaaul naarabaad markaa taasoo kale yukrah ayay idhaha fuqahadu waa tafaaul xun ila ilaahay baynu ilaahay naar ka fogey baynu leenahay aduguna naar haddaba dhig عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن أحدكم إذا مات وارتضوا marka dhowrka xadiid hore sidaad arkayso tarjamada way iswaafaqsan yihiin laakiin saddexdan xadiid ee dambe waxay la haystaan baabka dambe way dhacdaa taasoo kale horeynu usoo sheegnay mararka qaarkood xadiid ku habboon baabka dambe oo calaaqa la leh inuu baabka ka yaro dambaysiiyo arrintaas siday culimmadu kaga jawaabeenna waa tii aynu soo xusnay oo qaarkood yidhahdeen malaa raggii qorayay baa sidan sameeyey oo baabkii axaadiidtii qayb xagga dambe ka mariyey in nebigu wuxu uhi alaa ina axadakum idaa maata markuu midkiin dhinto dad yahow curida calayhi waxaa loo bandhigayaa la tusayaa maqcaduhu meesha uu fadhiisanayo bilkhadaati waalcashiyi gelinka hore iyo gelinka dambeba meeshuu jannada ka fadhiisanaya meeshuu naarta ka fadhiisanaya khaanad baa looga furayaa gelinka hore iyo gelinka dambeba in kaana min ahli اljanna famin ahli اljanna famaqcaduhu min ahli اljanna wey shardigii iyo jawaab jawaabkii iyo jazaagu waa inay yaro kala duwanaadaan bay dhahdaan qolada luqadu si macno iyo dhadhan usoo kordho fain in kaana hadduu qofkan iyo min ahli اljanna dadka jannada hadduu ka mid yahay famin ahli اljanna ahluljannii buu ka mid yahay marka haddii aan wax lasoo yaro qadarin wixii horunbaa lagugu soo celiyay bay u dhigantay hadduu ahlu jannaha ka mid yahy ahlu jannuhu ka mid yahy dee hadduu ka mid yahay maxaa jira ayaad isweydiinaysa dee waxaa jira waxbaa xadfan ee la qabso in kaana min ahli ljanna hadduu ka mid yahay ilaa maqcad baa hore loo soo tilmaamaye fa maqcaduhu min ahli ljanna meeshuu fadhiisanaya waa jannada dee intaa soo kordhaysaa waa intaa wain kaana min ahli naari hadduu ka mid yahay fa min ahli naar famaqcadu min ahli naar qofkan haddii naar loo qoray oo reero naareeduy oo xaggeeda geeddi u sii yahay halka uu fadhiisanayo ee lagaga soo furayo holoca waa naarta xataa yabcaثahu اllahu caza wajalla yowma alqiyaama ilaa maalinta qiyaamaha ilaahay uu soo saarayo kana khaanadanaa ku furan kana han can ibni cumara can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaala yucradu calaa axadikum midkiin waxaa loo bandhigayaa oo la geynayaa idaa maata markuu dhinto maqcaduhu min alghadaati waalcashiy gelinka hore iyo gelinka dambeba meeshuu ka fadhiisanayo halka uu ka fadhiisanayo ayaa la geynayaa naartiiyo jannada fain kaana min ahli nnaari fa min ahli nnaar hadduu ahlu naar ka mid yahay meeshuu naarta ka fadhiisanaya u diyaara qiila waxaa la odhanayaa haadaa maqcaduka halkanaad naarta ku leeday xabaashiina wuu joogaa naartiina wuu joogaa xataa yabcahaka allaahu caza wajalla yowma alqiyaama ilaa qiyaamaha ilaahay uu kusoo saaraya wataa meeshay doonta aad joogto naartu isagana meesha la doono ha lagu aaso haddii uu doono hawada ha ku gubtae maqcadkiisiiyo isaga ilahay uu istusaya ma kala lumayaan can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala idaa maata axadukum curida calaa maqcadihi biاlghadaati wاlcashiy in kaana min ahli اljannati famin ahli اljanna wain kaana min ahli اnnaari famin ahli الnaar fayuqaalu waxaa la odhanaya haadaa maqcaduk xataa yabcahaka allah ilaa ilaahay intuu ku soo saarayo wakaa meeshaad fadhiisanaysa yowma alqiyaama sidaasaa lagu leeyahay oo lagu wadayaa marka culimmadu waxay isweydiiyeen dee qofkii hadduu mu'min khaalis oon cadaabba lahayn yahay garanay oo khaanadiisaas iyo halkiisaa jannada ayuu ka cabbi hadduu gaal yahayna dee khaanadiisaa naarta u furan hadduu yahay mid isku jira ka waran oo maaragtay dee mumin caasi ah mumin caasi oo cadaab leh hadduu yahay maxaa la yeelayaa jawaabay kaga jawaabeen qaarkood waxay leeyihiin marka hore khaanadda cadaabkaa lagu furiyo markuu ilaahay ka dhammeeyo ayaa tii jannada loo furi ayaa ay leeyihiin oo dee qofka caasiga ah hadduu ilaahay ka dayn waayo marka horeu ka jaraa gefkii abaalmarintiisi ayaa loo qadimaa marka maqcadka iyo qeybta khaanadda naarta lagu furiyo marka laga dhammeeyo baa ta jannada loo furi ayay qaarkood saasay leeyihin qaarna waxay leeyihin haya taa waxaa ka hor imanaya dee sawkan xadiidku yihi xataa haadaa maqcaduka xataa yabcahaka allah ilaa ilaahay uu ku soo saarayo sawtan lagu wadayo oon laga dayninba qayb kalena waxay leeyihin kol hadduu shar iyo khayr isugu jiro oo naar iyo janno uu leeyahay ilaa qiyaamaha inta ka horeeya marna kanuu arki maqcadkan marna kanuu arki kan markay balaaya kaga neefto kanaa lagaga qaboojin siduu sidaa u dabaalanayaaba marka dambe ilaahay xisaabiyo aakhiro ama ha ka dhaafo ama ha ka sii jaree dee silican iyo darxumadan ila isagaa toosi waaye khalada camalan saalixan wa aakhara sayi-a marka horu walaaqnaa imikana jannadiiyo naartaa la ysku dari marna kan marna kan aqwaashaasi dee waa waa dhul fog waa meel hayba oo odoros aan ku habboonayn aqwaashuna waa iska malamalaynun wixii daliil sheegun baa laga qaadan karaa arwaaxu lmu'miniina wahayrihim mu'miniinta ruuxdooda iyo ummadaha kaleen mu'miniinta ahaynba ruuxdooda iyo caalamka ay tegayso ruuxdaasi sida ay tahay oo qofka bani aadamkaahi maraaxil buu marayaa mar wuxuu ku jiraa caalamka riximka ee hooyada marna caalamka adduunyadu ku jiraa marna caalamka barsakha iyo xabaaluhu ku jiraa saddexdaa marxaladood inta uu marayo marna isma taageen mid waliba wakhti bay leedahay intaaba transit ama safar buu ku jiraa uu u safrayo meesha u dambaysa ee ah aakhiro marka aakhiro ilaa uu maqcadkiisa gaadhayo saddexdaa meelooduu qofkii soo maray saddexdaba ama kii afraadba haddii lagu sii daree tagoogga aabbaha oo isna caalam alaslaab wa caalam alarxaam wa caalam addunya wa caalam albarzakh intaa afartaa meelood intuu soo marayaba halkan unbuu geedi u yahay idan dhimashada uu qofkii dhimanayo ee isbeddelkaasi uu ku imanayo macnaheedu maaha tegid iyo baabi wama almowtu ilaa rixlatun hayra annaha min addaari alfaani ila addaari albaaqi geeridu waa safarun la gelayo iyo aagbedelasho min addaari alfaani buu ka tegayaa daartan dhammaanaysa qofka ila addaari albaaqi daartii lagu waarayay buu tegayaa marka afartaa meelood intuu qofku soo wareegayo wuxuunu u socdaa uun halkaa gebagabada ah markaa sida caqliga iyo sharciguba sheegayaa sida caqligu sheegayaa unbuu sharcigu sheegayaa oo qofkii inaanu weligii sii socon ee meeluu isku taagayaa unay jirto weligii soconuun maayaba dee xaguu ku socdaa meeluu isku taagaa waa inay jirtaa meeshaa uu isku taagayaa waa aakhiro nin gaaloo faylasuufa fahleeyo waxa uu adduunyada insaanku dee iyagu markuu intan adduunyada uu joogaa uma u tirsana marka uu dhasho qofku wuu korayaa jilbuhu ku soconayaa beerka jilbaha cagaha waxbuu garanayaa waxbuu baranayaa wuu shaqaysanayaa inta hore oo dhan wuxuu usoo socdaa qofku inuu wax kordhisto oo uu wax dhigto oo uu raaxaysto marka uu soo gaadho marxaladii waxna bartay shaqaystayna adduunyana yeeshay ee uu intifaacsan lahaayuu raaxaysan lahaa ayaa wuxuu gaadhayaa buuhi inuu gaboobo wuu gaboobayaa buuhi waanu bukoonayaa waanu madhanayaa marka wixii uu dhigay iyo wixii uu bartay iyo wixii uu tacabkii uu soo galay waktigu ku raaxaysanaya waa goorma buui bal aynu isweydiine ila raaxo waa loo baahan yahay insaanku raaxo wuu u baahan yahay buui waayo haddaba rafaad buu ku soo jiray rafaadkii markii uu ka saldhiga ee uu dhaqday ama beeshan galay ama nastayna ee uu nasan lahaana waxaa kaloo hubuud baa bilaabmay buui hoosu dhac baa ku bilaabmay qofkii iyo inuu bukoodo oo uu gaboobo oo uu sii madhu asaasaqo mar wakti la raaxaysanaya waa loo baahan yahay buui laakiin dee ninkaa wuxuuna ka maqnaaday uun aaminsanaantii uu aamini lahaa jannada aakhiro ee uu odhan lahaa wallaahi jannada aakhiraa jirta isagu wuxuu kusoo gebagabeeyey halkani meeshii lagu raaxaysan lahaa meeshii lagu raaxaysanaya waa in la helo halkani meel raaxo ma ahe meeshii lagu raaxaysan lahaa diintaa u sheegtayoo ninkaa isagaa waxa lagu uhi waa jannadee u diyaargarow idan marka caqliyadiisiibuu ku keenay soco in hal intan ka sokaysoo dhammi jannada ay soco tahay sidaa daraaddeed arwaaxdii muminiinta ayaa halkan laga sheegaya inta nusuustu ka warantay can kacbi bni maalik can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau uhi inamaa nasamatu lmu'min qofka mu'minkaa naftiisu daa'irun waa shimbir fii shajari ljanna dhirta jannada ku xidhan dhirta jannada shimbir ku dhex jira weeye ruuxda mu'minku xataa yabcaahu xataa yabcahahu allah ilaa ilaahay uu soo saara caza wajalla wanaagsanaayo weynaan rabbi ilaa jasadihi ilaa jidhkiisa uu soo geliya rabbi yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ilaa ilaahay jidhka uu ruuxdan soo gelinaya inta ka horaysa dhirta jannada ayay mid haysataa macnaa fii shajar fii shajari aljanna shajarku waa jamac mar hadduu ta'dii ka maqanta marka dhirta jannaday ku dhex jirtaa shimbirku wuxuu u raaxo badan yahay markuu geedkaa helo halkaasuu ayuu mafsuud ku yahay geedkiisaa kolkuu dhex galo hadhacaae wixii dhibi lahaa uu kaga gabanaya rafaadka iyo dabayshaba qiyaamaha markay gaadhana jidhkii baa ruuxda lagu soo celi laakiin haddana wuxuu nebigu inoo tilmaamayaa calayhi salaatu wasalaam sidaynu arki doonno axaadiidta soo socota in qofkii sanqadhiina uu maqlayo marka uu marka la aaso iyo weliba marka la siyaarto labadaba wuu maqlayaa ciddii u timee soo booqatay yacrif uu garanaya siday taasi isu waafaqaysaa tee kolle xagganay tegi kolle xaggan maxaa ilaahay ku adkaada subxaana wa tacaala waxba kuma adkaadaan can anasin qaala wuxu uhi kunnaa maca cumara bayna makata waalmadiina cumar binu khadaab baanu la soconnay annagoo maka iyo madiina marayna baabkanna waxadaa doonaysa si faahfaahsan waxa ka warrama ibnulqayim raximahullah oo si aada u xeel dheer uga warrama aqwaasha culimmadana isagoo soo aroorinaya iyo wixii ay yidhaahdeen akhada wuxuu bilaabay cumar binu khadaab annagoo socod ku jirno makiya madiine dhexdooda marayna macnaa wuxuu kaga warrama meelo dhowru kaga warrama lakiin kitaabkiisa caanka ah alruux la ydhaha alruux yasaluunaka can iruux kaasuu kaga warramaya annagoo cumar la soconna akhada yuxadiunaa can ahli badrin reer beder buu nooga warramay cumar nooga sheekeeyo dee asxaabtii iyo taabiciintii iyo waa la wada xiisaynaya iminka waaihii ayaama adagood soo martay haddii lagugu celiyo dib baad u qiiroon faqaala markaasaa wuxuu yidhi cumar inna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay la yuriinaa wuuna tusinaya dee anas kan warinaya xadiidkana ciyaalkiibuu ahaa markaa aan dagaalka ka qaybgelin goobta muu tegin war ha ku hayo laakiin muu xaadirin dee macrikadda la yuriinaa nebigu wuuna tusinayey masaaricahum meelihii ay gaaladu ku daadanaysay bilamsi shalay shalay buu masaaricahum markaa meeshii ay ku dhacaysay bilamsi shalay ay ku dhacaysay maaha la yuriinaa bay ku tacalluqaysaa masaaricahum kuma tacalluqayso la yuriinaa wuuna tusinayey bil amsi shalay buuna tusinayey masaaricahum qadan berri meeshay ku dhacayaan maalintii toddobiyo tobnaad buu dagaalku dhacaye maalintii lix iyo tobnaad buu nagu sii lahaa gaa- gaalhebelna halkaasuu ku dhici doonaa gaalhebelna halkaasaa lagu legdi gaalhebelna halkaasuu gebiga meeshiibuu sii cayimayba boosas buu u kala sameeyey qaala wuxuu idhi haadaa masracu fulaan hebel halkaasaa lagu legdaya insha allahu hadan berito hebel kalena halkaasuu ku kufi hebel kalena halkaasuu ku dhiban waa mucjisaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaala cumaru baa wuxu uhi waladii bacaahu bilxaq ilaahay xaq nebi maxamed ku soo diray baan ku dhaartaye maa akhda'uu may gefin tiika taa tiika waxa weeyaan ismu ishaaraha noocyadiisa haatiika ama kayfa tiika haddii lagu idhaahdo taa ka waran weeye inagu tii damiir baynu isticmaalnaa damiir ayaanu isticmaalnaa tii ina heblaayo ka war haddii lagu idhaahdo waxa weeyaan waa bimacnaa hiya oo kale ka dhigantay laakiin ismu ishaare imika u taagantaho ma akhdawu may gefin tii ka taada ah halkaaga ah halkaa may gefin uu nebigu cayimay fa juciluu fii bi'rin ceel baa lagu ururiyey ama bohol ama xorfad ayaa lagu ururiyey toddobaatankii gaal intoodii badnaa fa ataahum nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu uu u yimi gaaladii oo wada gaylaansan oo lagu afgembiyey bohol halkeer ah fanaadaa wuu dhawaaqay nebigu yaa fulaan bnu fulaan hebel hebelow yaa fulaan bnu yaa fulaan ibna fulaan hebel hebelow qad wajadtum ma hesheen maa wacada rabbukum xaqa wuxuu ilaahiinu idin yabooho ah dee inuu gaala dhexda ka jabiyo ilaan sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur beli saacatu mawciduhum wasaacatu adhaa waamar waa la jebin doonaabaa ilaahay wi fasayunfiquunahaa uma takuunu calayhim xasratan uma yuqlabuun adduun badan bay bixinayaan markaasay ka murugoon doonaan iyagana waa la jebin fa innii wajadtu anigu waan helay haddaan nebi moxamed ahay maa wacadanii allaahu xaqa ama maa wacadanii allaahu xaqan wuxuu ilaahay i yaboohay waan helay innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati اdunya wayowma yaquumu lashhaad kataba allaahu laaqlibana ana warusulii ina allaha qawiyu casiiz waina jundanaa lahum lmansuuruun anigu waan helay xaq isagoo ah ballantii ilaahay ii qaaday faqaala cumaru baa nebiga wuxuu ku yidhi tukallimu ma waxaad la hadlaysaa ajsaadan qolfoof ama bakti laa arwaaxa fiiha aan ruuxba lahayn jir aan ruux lahayn miyaad la hadli nebi allow faqaala nebigu waxau ihi maa antum adinku ma ihdin biasmaca kuwa ka maqli og lima aquulu waxaanaan leeyahay minhum iyaga kama maqli ogidin ee sidaa u maqlaysaan bay hadalka u maqlayaan marka arwaaxdii mu'miniinta mahe waa arwaaxdii gaalada halkan oo markii ay dhinteen lagu soo celiyey ruuxdii oo maqlaya hadalkii qofka ag jooga wakhtigu sidan lahaana culimmadu waxa ay leeyihiin saddex cisho kadib bay hayd taasi markaa waxay muujinaysaa qofka muddo kadib haddii xabaashiisii la boodo dadka ag maraya ee uu yaqaanay yacrifuhum uu garanaya markaad waalidkaaga iyo ehelka siyaaranayso ee aada u ducaynayso way garanayaanoo way ku ogyihin meeshii hadal iyo fariin baan jirin iyo jawaab ila kale caalam baynu noqonay wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yowmi yubcahuun ilaa maalinka lasoo saaraya ka hor gidaar adag ayuunbaa ku gudban haddaynu qodnayno isagii u tagno ma noola haddii aynu aasno wuu nool yahay waa caalam kale sidaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka tan oo kale waxaa la yidhaha xaqaa'iqii buu nebigu soo bandhigayaa ku-digasho iyo kuwiirsina way ta waa la ogolaya cadowga in lagu wiirsado ukuurgoynna way tahayoo fariin buu dirayaa fariin ayuu dirayaa meesha inaan laysu naxayn ragga halkan jiifa waa in fara badan baa nebiga calayhi salaatu wasalaam ehelkiisa iyo asxaabta meesha marayaba ehel u ah can can anasin qaala wuxu uhi samica almuslimuuna nebi muslimiintu waxay maqleen min alleyli habeenkii bibi'ri badrin ceelkii beder ayay cod ka maqleen wa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam qaa'imun yunaadi nebiga oo taagan oo u dhawaaqaya waxaa la maqlee waa codka nebiga muslimiintiibaa waxay maqleen habeennimadiibay maqleen ceelkii beder agtiisay ka maqleen walxaar rasuulullaahi qaa'imun yunaadi iyada oo nebigu taagan yahu dhawaaqayay codkiisa maqleen yaa abaa jahli bna hishaam yaa abaa jahli bna hishaam abi jahlow wayaa shaybatu bna rabiica wayaa cutbatu bna rabiica wayaa umayatu bnu khalaf wayaa umayatu ibna khalaf kuwaasuu magacaabay marka kuwan kale waa lagu riday bayay tilmaamaan culamada taariikhdu raggii lagu riday ka mid ahan abujahal iyo shaybahan iyo cutbaan laakiin umaya waxa weeye isaga meel aan ceelka ahayn ayaa baktigiisu mid shiris buu ahaayo waa la jiidiba kari waayo oodo badan iyo qoryo badan ayaa lagu tuulay oo halkaasi ku fuuray isagu markaa haddana liiskiibuu ku daray waxay ku fasireen wuu ku agdhowaa isaga laftiisu godka agtiisu ku dhowaa hal wajadtum maa wacada rabbukum maa wacada rabbukum xaqan fainii wajadtu maa wacadanii rabbii xaqa qaaluu yaa rasuula allah awa tunaadii qowma ma qolaad la hadlaysaabay ku yidhaahdeen cumar iyo raggii meesha joogay qad jayafuu baktiyey jiifadu waa baktiga qad jayafuu tawafay ma dad baktiyaad la hadlaysa fa qaala wuxuu uhi maa antum idinku may hidin biasmaca kuwa ka maqli og limaa limaa aquulu waxaan leeyahay minhum iyaga kama maqli ogidin walaakinahum laa yastadiicuuna ma karayaan an yujiibuu inay jawaabaan dhib iyo dheef way kala hadheen macnaa dhibna ma soo kordhin karo qofku dheefna male jawaab ma bixin karo cid wax kuma qabsan karo kol hadduu halkaa galo calamkii wuu ka tegey waa isagii wuxuu calfada un marka axaadiidtana waxay tilmaamayaan qof dhintoo nool oo ruuxdiisiina dareemayso waxaa la leeyahay iyo hadallada intii qofka la xabaalay kadib inuu ruuxdii ku jirto oo codkii uu maqlayuunba halkan uu ku faa'iidayy oonay muslimiintaoo keliya ku gaarhayna ku gaarhayna gaal iyo muslimba arrintaa ay ka siman yihin can ibni cumar ana nabiya sala allahu calayhi wasalam waqafa calaa qariibi badr xorfadii beder buu isdul taagay taasina waxay tilmaamaysaa qofka gaalka ah laftiisa in baktigiisa la asturayo siduu nebiguba abi aalib oo nebiga adeerkii ah uu cali u lahaa astur muwaaraatulmushrik gaalka asturidiisa waynu soo aragnay si isha iyo dadka isha ku dhacaysa iyo de waa bani aadame naxdinta aadamaha soo maraya iyo argagaxa mowdka iyo si la isaga asturo fa qaala markaa wuxuu uhi hal wajadtum maa wacada rabbukum xaqan qaala inahum layasmacuuna alaan haddadanay maqlayaan maaha inay mar hore maqlayeen mar dambena maqlayaan haddadanay maqlayaan ma aquulu lahum waxaan leeyahy ayay maqlayaan fadukira daalika licaaisha xadiidkan ibnu cumar uu wariyey ayaa wakhti dambe caaisho loo sheegoo layidhi caaishaay cabdilaahi ibnu cumar wuxuu sheegay in nebigu sidaa yidhi fa qaalat markaasaa waxay tidhi wahila bnu cumara ibnu cumar wuu gefay ama khalita wahila oo bimacnaa khalita wuu ilaaweyna way noqotaa khalitana way noqotaa tii khaliidada ahayd ba halkan ku habboon wahila bnu cumara ibnu cumar wuu qaldamay waa sida iyadu tidhieh waa sida u aragteh waa laga hayaae innamaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi innahum gaaladu al'aana imika yaclamuuna garanayaan anna aladii shaygii kuntu aan ahaa aquulu lahum mid ku leh wixii aan weligayba ku lahaa huwa alxaq inuu xaq yahay imikay garanayaan in badan baan wacdiyey oo in badan baan waaniyey maantay garanayaan markay godkaa galeen wixii aan ku odhan jiray inuu xaq yahay sidaasuu nebigu yidhi bay tir waxbay se imika maqlayaan ma odhanin way deerifaysay daliilna way keentay uma qara'at qowlahu tacaala aayaddanay akhriday ilaahay baa yidhi bay tii innaka laa tusmicu lmowta dadka dhintay waxba ma maqashiinaysa xataa qara'at ilaaya ilaa ay dhammayso ya dadka dhintay waxba ma maqashiinaysa marka aayadda waxay tihi dadka dhintay waxba ma maqashiinaysa adiguna nebigaad ka sheegaysaa inuu yidhi waa idin maqlayaa marka si aayaddii ay isu waafaqaan qowlka rasuulku waxaa la odhanayaa imikay garanayaan wixii berigii loo sheegaya inuu xaq ahaa laakiin imikay maqlayaan takadaah marka sida saxda ahi waa sida axaadiidtan isugu markhaati furaysa iyada ayaa wahilad iyadaa ku khaldantay laakiin culimada muslimiintu siday u badan yihin waa sida axaadiidtaas sheegayso aayaddan ay daliishatayna gabadha ole dhashay halma dhaafi waaye ayaa la odhanayaae waxaa lagu fasiray almowta oo la sheegayaa waa geeridii gaalnimada innaka laa tusmicu lmowta ma maqashiinaysid kuwa gaalnimadu dishay gaalkana marar fara badan buu qur-aanku ku tilmaamaa inuu yahay wax dhintay awaman kaana meyta faaxiyeynaah bal ka waran qofka geeri ahaa ee nooleeyey buu ilahay yukhriju alxaya min almeyit ku nool iyo ku dhintuu ilaahay soo kala saarayaao mid nool oo mu'mina gaal dhalaya dhintay marka taas waata wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur oo intaana maxaa lagu fasirayaa baa layihi marka ma maqashiinaysid dadka xabaalaha ku sugan waxba ma maqashiinaysid intaana liiska waxay dariishadu ku jiraaye maxaa laga jawaabaya ma maqashiinaysid de waxa waxaa looga jeedaa maqashiin oo ta noolahoo kale ah ta qofka nool oo kale ah qofka nool siduu waxu maqlayo iyo qofka dhintay siduu waxu maqlayaabaa kala duwan dee oo waa ka nebiguba sheego isku sibaa u maqlaysaan buu ihi laakiin dee maqalkiinaa kala duwanoo idinku waa doodi karaysaanoo waa jawaabi karaysaanoo waa warrami karaysa iyagu laakiin sidaa ma aha ama maqalka la anfiya waxa weeye maqal oo aanay waxba ka intifaacsanayn oo ka qabriga ku jira hadduu maqlo dee islaamnimadiisi iyo hanuunkiisu ma waxbuu u taraya maqal hanuun dee ma maqal ay ku hanuunayaan ma aha siyaabahaasaa laga jawaabay laakiin sida ibnu cumar yidhi baa sax waxaanoo xadiidaana sheegaya dee keligiina maahay cumar baa ka warramaya asxaabtii kale can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam kullu bani aadam ina bani aadam oo dhan wa fii lafdin waxaa ku yaalay kullu bni aadama ina bani aadam oo dhan ilmo bani aadam ama ina bani aadam oo dhan ya'kuluhu turaab ciiddaa cunaya ayuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaa cajba danab lafdhumuqda mooyaane minhu laftaa yar baa khuliqa laga abuuray aadamaha wa fiihi yurakkabu halkaasaana la isaga geenaya laga soo abuuray aakhiro taasuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa arrin la xidhiidha geerida iyo qubuurta iyo soo noolaanshaha saddex arrimood buu markaa nebigu ku sheegayoo qofka bani aadamka ah in laga abuuray oo abuurkiisu ka bilaabmay halkaa lafdhumuqda la idhaahdo waa dabada qofka xooluu soo daba ma leh xooluu laftooda asee usoo socotaabay dabadu bannaanka usoo baxaysa innagana dabadiibu ilaahay inaga qariyey halkaa labada sal dhexdooda ayay carjawdii ku libidhay iyagana bannaankay usoo booday xoolaha ama xayawaanka waxyaaba aynu ku karaamaysanna wey ilan surwaal umaynaan hele waxaynu ku qarine waay marka taasi wuu tilmaamay talabaada xuseen nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeye markuu qofku dhintay inaanay hee ciiddu cunayn ta saddexaada uu xusayna waxa weeye in marka la soo noolaynayana halkaa laga soo noolaynayo inahan ka baxsiyey masaladaas cilmiga casriga ama xadiidka ah waa iyo waxa uu ka yidhi xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam weliba culimmada muslimiinta ee ka hadla alicjaazu alcilm waxay idhahdeen alicjaazu alcilmi wa cajbu danab icjaazka cilmiga ah iyo cilmiga tajribiga ee bani aadamku tijaabada uu ku gaadhay iyo waxa uu ka yidhi xadiidkaas wuxuunay u markhaati kuceenu sidanuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu shan iyo toban habeen jiro waxaa ka soo baxaya muuqaalkiisa waxa la ydhaa ashariid aluulaa xariiqa u horeeya xariiqaa u horeeya bilowgiisu waa shan iyo toban candhuuftii aabbaha iyo hooyadu intii ay isla falgaleen shan iyo toban habeen marka laga joogo ayaa xariiqaasi soo baxaya oo aada u yar xariiqaa qaybtiisa hoose waxaa ka soo bilaabmaysaa lafdhu muuqdaa kor buu usii soconayaa wiigba wiigga kale isagoo xagga sare u ballaadhanaya ilaa dhakadu marka dambe ay weynaato lafdhu muuqdaasina sideedaa ay isaga yaraato mid macruufa weeye kadib waxaa bilaabmaya intaa ka dambaysa markuu liidku halkaa ka bilaabmo laamihii iyo faracyadii iyo muruqyadii iyo wixiibaa sii bilaabmaya laakiin awalan barta uu ka bilaabmaya waa halkaa weliba khalaayaagu iyo unugyadu siday isu tartiibinayaan gidaarka raximka marka ay haystaan shanta habeen horaabay kasii bilaabmayaan talqiixu markuu yime biyo aabbaha iyo hooyuu ay isdhex galeen shantii habeene u horreeyey ayay soo diyaargaroobaysaa baashaa er inay soo baxdo iyadoo microscopeka un lagu arkayo liid bay soo noqonaysa shan iyo toban cishana inta ka dambaysana inay muuqataa waaba macruuf waxaa diraasada noocaasa ugu hor helay cajbudanabkaa inuu ka bilaabmo abuurka insaanku nin dhakhtar ahaa oo almaani ahaa ama jermani ahaa oo ku qaatay jaa-isada laydhaa nobel barayska kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo soddonkii taariikhda wakhtiga ay ahayd ayuu ninkaas diraasadaa sameeyey ku ogaaday insaanka abuurkiisu inuu halkaa ka bilaabmo jaa-isadana waa lagu siiyey halka rasuululaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam isagoon mijhariye microscob iyo jihaas wax lagu baadho toona haysanin sidan uga sii warramayo waa mucjisaadka ayay ka mid tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kale waxaa la tilmaamay qaybta labaad xadiidku uu sheegayo laftaa yar ama intaa yar in kolka la gubo iyo kolka la kariyo iyo kolka mawaad kasta oo wax dilo oo kimaawiya lagu furo inaanay dhimanayninba inbaa ka soo hadha darada la eg oo microscopeka un lagu arkayo iyadu dhimanayninba baalay xataa sheekh zandani daraasadu sameeyey ariga dabooyinkooduu baadhay afar ariya dabooyinkoodii baan soo ururiyey markaasaan gubay waan mariyey in yarun baa soo hadhay oo laftiioo badaxla ahoo ugu dambayntii dhiman boo weyday iyada wax walbaanu ku samaynay haddaanu karin iyo haddaanu gubnayba wasadaqa rasuulu sala allahu calayhi wasalam sidoo kale masalada saddexaad ah wa fiihi yurakab soo noolaynta ninbaa wuxuu sameeyey cajbudanabkaa in yaroo ka mid ah intuu qaaday ayuu mid kale dabada kaga nabay intuu dabadiisii jaray nimankani waa balaayo kuxyaaridda tijaabooyinkaasi meel walba ay la marayaan waxay samaysay intii yarayde uu gaarka ugu nabay gooni bay riximka dhexdiisii ugu baxday oo waxay noqotay suura haanawiya in kale oo jiniin haanawi baan leeyahy wuxuu noqday dhicis yaroo barbar socda uun kii uu dabada kaga nabay kii uu dabada kaga nabay waa sidiisii laakiin kii intii uu ku nabay iyaduna mid kaleunbaa ka barbar bilaabmay oo dee aan hagaagsanayn oo de isaguna noqday meeshii wax barbar socda uun markii ay is idhaahdeen ka baabi'iyo ka xoqana kolba uu soo baxaa uun riximkii unbay dabada yareed kolba ka soo baxdaa marka saddexdan arrimood ee nasku uu sheegay saa daraaddeed baa waxay leeyihin hadduu mu'ashir hesho dabadaa yare hadday mu'ashir hesho wax xoojiyo waxyaabihii xoojin jiraya mar walba kacdoon bay bilaabaysa ilaahayna markuu aakhiro soo noolaynayo mu'ashir buu u samaynayaa wax soo nooleeya oo xaadiidta rasuulka qayb baa waxay tilmaamaysaa inuu ilaahay roob ku soo shubayo roobkaasoo cajbudanabkaasi ka soo cagaari doono sidii markii horeba biyaha hooyada ilan biyuunbuu ka abuurmaye marka dambena roobunbaa lagu shubayaa cajbudanabkaasi mu'ashir buu helayaa wax kobciyo oo kariyo oo dabeetana biidin ilaahi tacaala buu sidaa ugu noolaanaya marka saddexdan arrimood xadiidku uu ka kooban yahay waa laga abuuray waa laga soo celiya iyo ma marhanayo cilmiga xadiidkaa daraasada waxay isaga markhaati kuceynayo intuba jiraan wallahu subxaana wa tacala aclam